bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasa ah taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha janawari sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halka ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay la socdaan ciidamo ka tirsan waddanka itoobiya waxaana la sheegay in labada ciidan ay u soo gaareen magaaladaasi qaadashada sahnad militari oo halkaasi ka taalla sida wararka qaar ay tilmaamayaan iyadoo sidoo kale dadka deegaanka ay la soo diristay cabsi ku aadan waxyaabaha ka dhalan kara soo gaaristaanka ciidamadan ee degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan culimaawdiinka ahlusunna wal-jameeca ayaa ka gaabsaday ka hadalka soo gaaritaanka ciidamadan ee degmada dhuusamareeb xilli halkaasi muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen ciidamo ayagu ka amar qaataa lamana oga ujeeddada dhabta ee ka dambaysay in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay la socdaan kuwa midooda afrika ee amisom ee ka socda dalka etoobiya ay soo gaaraan degmada dhuusamareeb xilli xurguf siyaasadeed ay u dhexayso ahlusunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku siyaasad ah maamul goboleedka galmudug ee u hogaamiyey cabdikariin xuseen guuleed kaas oo ah maamul goboleed ay majaraha u hayso dowladda soomaaliya lana dhisay dhowaan wararkii ugu dambeeya laga helaya xaaladda dhuusamareebna waxay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid degan sidoo kalena ma jirta wax xabsi ah oo ka taagan haatan magaalada inkastoo dadka dareen gooni ay ku beertay soo gaaritaanka ciidamadaasi gaaray magaalada dhuusamareeb askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta ruux rayada waxa uu ku toogtay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana wararku ay tilmaamayaan in askariga uu goobtiisa shaqo ugu galay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararku waxay tilmaamayaan in labada ruux afka hadal uu dhex maray dabadeedna ay xirtay in rasaas ay in rasaas uu ku furay askarigaasi wiil yar oo la sheegay inuu ahaa timajaro ku sugan gudaha degmada afgooye halkaasina uu ku geeriyooday maamulka degmada waxa uu tilmaamay in askariga ciidamada gacanta ay kusoo dhigeen kaasi oo la filaya maalmaha soo aadan in maxkamad la soo taago si loogu qaado dembiga u galay muddooyinkii dambe ayaa falal amni darra waxaa laga tirinayay amalu ay kusoo baahayeen qaybo ka mida degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayadoo magaalada ay soo gaareen sida wararku ay tilmaamayaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo kusoo baxay shaqaaqada ka dhacday magaaladaasi maamulka jubbaland ayaa waxa uu maanta xarigga ka jaray xarunta lagu qabanayo shirka ayakatashiga soomaaliya ee la filaya dhowaan inuu ka dhaca degmada waa magaalada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona goob lagu magacaaba ceymiska oo xarigga ka jaray axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland waxa uu sidoo kale madaxweynaha xarigga ka jaray guriga martida oo aan ka fogeyn xeebta magaalada kismaayo kaa oo lagu talagalay inay ku nastaan ergada ka qaybgalaysa shirkaasi oo la filaya tobanka bishani inuu ka furmo halkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu maanta xarigga ka jaray dhismooyinka hoteello laba ah oo laga hirgeliyay magaalada kuwaasoo lagu talagalay in laga cunteeyo sidoo kalena ay jif ka dhigtaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee ka qaybgalaya shirka ka dhacaya magaalada kismaayo kaas oo loo madalsan yahay dhowaan inuu halkaasi ka qabsoomo gaar ahaan tobanka bishan ee haatan ku guda jirno madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay mid ka mida goobihii maanta xarigga uu ka jaray waxa uu sheegay in jubbaland ay si aada ugu diyaargarowday in ay martigeliso shirka ka furmaya tobanka bishan halkaasi waxauna tilmaamay in sidoo kale ay si aada u adkay doonaan ammaanka magaalada kismaayo muddada ay ergooyinka ku sugan yihiin halkaasi sida uu ka dhawaajiyey halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa ka hadashay maanta qaadista dacwadaha la xiriira ragga la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasoo ay tilmaameen in qaab sharci ah loogu soo wareejiyey maxkamadda inay qaadda dacwadahaasi xilli maanta guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad uu ku qabtay shir jaraa'id gudaha caasimadda soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa waxa uu sheegay in wareegto madaxweyne ay tahay qaadista dacwadaha la xidhiira shabaabnimada oo ay qaaday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xilli markii hore maxkamadaha rayidka lagu qaadayay dacwadaha kooxda al-shabaab dacwooyinka lala xiriirinaya kooxda al-shabaab waxa uuna tilmaamay in ayagu loo gartay inay qaadaan dacwadahaasi sida uu tilmaamay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xilli uu warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho xasan cali nuur shuute waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay maxkamaddu qaadayso dacwad walba oo la xidhiirto cid waliba oo la tuhunsan yahay in ay waxluga ku leedahay ciidannimo waxa uuna tilmaamay in shabaab ay yihiin garab hubaysan oo kasoo horjeeda dowladda soomaaliya xaqna ay u leeyihiin dacwadooda inay ku qaadaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed kadib markii cabashooyin badani laga helay sida uu tilmaamay bulshada qaybaheeda kale kuwaas oo ku aadan amni darro iyo sidoo kale cadaalad la-aan loo soo tirinayay maalmihii dambe qaar ka mida maxkamadaha dalka ka jira ee ka howlgala haatan
wax lagu soo wareejiyo wax in soo wareegsata maaha asbaabo fara badanaana keenin lagu soo wareejiyo ee ay ka mid tahay marka hore dad waxaa qaadi jiray maxkamadaha caadiga waaya ayaga naftooda geeli in aynan qaadi karin sababo la xiriira ammaanka ay kamid sababo ay la xiriira ammaanka ay kamid tahay iyagiyagii maxkamadda ciidamada qalabkiisa iskama soo wareegsanin markay sharciga ciidamada qalabkiisida wuxuu dhigaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabkiisida in cid ciidamada qalab maxkamadda ciidamada qalabkiisa lagu maxkamadeeyo ciidamada qalabkiisida iyo qof walba oo ama koox walba oo isku abaabusho qaab ciidan sidaasna mataqaanaa uu hor imaado qaranimada rabda abuuda aagga ciidamada qalabkiisa sidaas uu leeyahay taas iyadoona raacayo iyadoo ruufaha jira markaas iyadoo raacaya maxkamadda ciidamada qalabkiisida waxaa lagula soo wareejiyey heer madaxweyne in laga bilaabo wax xilligaas qaadayaan maxkamadda ciidamada qalabkiisa ay qaadayso la xiriiro falalka la yidhahdo falalka argagixisada ah dadka la xiriiro inay iyaga ay qaadaan qaadista maxkamadda ay qaadaysana muwaadiniinta xaqay leeyihiin sida nidaamka caadiga ahay uu ku qaadaa sidaasina go-aan ugu gaartaa allaha u naxariistay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ayaa waxaa lagu wadaa saacadaha soo aadan in lagu aaso deegaan lagu magacaabo deere ugaas oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka bulabirta iyo sidoo kale beledweyne oo ka tirsan gobolka hiiraan xilli laba cisha ka hor uu ku geeriyooday gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi allaha u naxariistay ugaaskii beesha xawaadle ayaa lagu wadaa maanta in lagu aaso halka oo ay la sheegay inay ku xoogan yihiin rag ka tirsan al-shabaab xilli salaadii janaasada saacado ka hor lagula dukaday gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala bartamaha magaaladaasi qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay salaada janaasada oo ugu horreeya wasiirka amniga dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar iyo xubno kale ayaa ka hadlay kuwaas oo gebi ahaanba ka sheekeeyey marxaladihii iyo sidoo kale shaqhsiyaddii uu lahaa allah u naxariistay ugaaska kaas oo ku geeriyooday laba cisho ka hor magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
ayaan isugu wada imaanay waxaan la joogo xildhibaano iyo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi asagaana rumuud ka ahaa in janaasada meeshaan lagula dugado ugaas cabdiraxmaan allah u naxariisto waxayna halkan inta khalqiga isugu soo baxay caddaynaysaa inuu ahaa runtii ugaas la jecel yahay ugaaskii gobolka hiiraan inuu ahaa inuu ugaas nabadda ka tagin jira uu yahay laakiin haddana qadarkiibaa intaas ku ekaa waqtigiisa meeshaas ku dhammaaday annagana waa u ducaynaynaa dowladda iyo xukuumadda ayagoo wada socdana waa loo yimid waa dacsi waa loo keenay reertaan iskugu nimiday janaasadii walaalkeen ugaaskeen ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble ilaahay yaa u naxariisto nin qaali ah ayuu ahaa waktigana kolley nin walba saacaddiisa waxba loo raacin maayo waxaanuun halkan maanta khalqiga iskugu yimidna aan dhihi karnaa in ninkaas uu ahay nin mataqaanaa wanaagsan sida shacabka iyo ummaddiisa iskugu timid ayaan aad iyo aad ugu dareemi karnaa
ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooblo walaalkayaas ahaay kelli i raxmo allah siiyo saaxiibkayaas ahaay duubkayda asagaa i duubay koow iyo toban cawaas joogay aabbahayna aad duubay kow iyo toban cawaas aabbahayna joogay kelli i raxmo allah siiyo walaalkay saaxiibkay adduunla joogu mahaya annagana waa daba soconnaa jannada firdows allah ugu bishaareeya aaqari adduun allah cafiye aaqar allah ku cafiye
inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun الله ونحريسه وقاس عبد الرحمن وقاس وقاس خليفة وقاس روبلا وأن ما أنت كنت كنا استاذ دقمة كردوينة وأن كنت كنا وحكى سواقب قال ما أنت وقاس أقاس كيس جنازة ديسو dhowr boqol oo qof waa muxuu ahay shucuurtooda aad malay karin muxuu ahay say ugu dukood maanta waa udiidin waaqac waa udiidin ilaa kun qofood ayaan kasoo qayb gashay janaasadii taasi waxay deli u tahay waas cabdiraxmaan waas khaliif doorka uu kaga jiray gobolka hiiraan gaar ahaan magaala madaxda beledweyne ayaad ka dareemi kartiin inaan kun qofood ay maanta bulshadii oo dhan ay soo wada baxdo maamulkii heer gobol heer degmo wasiirkii amniga hadda ka hadlay xildhibaanadii looma kala harin runtii inay ilaa yiraajoon aan leenahay maanta waa maalin yani runtii reer hiiraan yani ay ku tahay gugo iyo xusni iyo sidaas oo kale ah allaha u naxariistay ugaaska beryihii dabba waxa uu ku holanaa nabadaynta beelo walaalaha oo beryahan ku dagaalamayay gudaha magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan xilliga uu geeriyoonayana waxa uu ku sugnaa mid ka mid a xarumaha uu ka soconayay shir dib u heshiisiina oo dhex yiilay beelahaasi ayadoo xanuun deg deg ah uu kusoo boodayna ugu dambayn uu u geeriyooday allaha u naxariistay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif oo ka mid ahaa waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi hiiraan ahaana nin wax badani kasoo qayb qaatay dhanka nabadda dowladda maraykanka ayaa ka hadashay markii ugu horreysay sababihii ka dambeysay ka bixitaanka saldhig militari oo ay ku lahaayeen dalka etoobiya waxaana ay dowladda maraykanka sheegtay in sababaha ay ugu baxday halkaasi ay ahayd in wax dan aan laga lahayn haatan wixii ka dambeeyay saldhiggaasi howlihii loogu talagalayna ay soo idlaadeen sida uu sheegay afhayeen u hadlay safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada adis ababa ka oo lagu magacaabo david kennedy waxa uu sidoo kale afhayeenkani tilmaamay in laga lahaa ujeeddadii laga gaaray saldhiggaas sidoo kalena ay ka wada hadleen dowladda ay saaxiibada dowladda saaxiibada ay yihiin etoobiya ka bixitaanka saldhiggaasi iyadoo etoobiya durba ay halkaas gaarsiisay ciidamo ka tirsan waddankeeda kuwaasi oo ku sugan haatan goobtii ay banneeyeen ciidamada maraykanka taasoo la sheegay dhowaan inay halkaasi ciidamada maraykanka isaga baxeen dowladda etoobiya ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha saaxiibada dhowla-aha dalka maraykanka maraykankana waxaa dhowaan la sheegayay in sababo amni awgeed oo halkaas ugu baxay inkastoo safiirka waa safaaradda maraykanka afhayeenkan u hadlay oo ka saaraya meesha cabsi ku aadan falal argagixiso ay halkaasi kaga baxeen dowladda kuweydna waxay u yeeratay safiirkii ka joogay dalka iraan ka gadaal markii iraan ay gubtay safaaraddii dowladda sacuudiga dhismihii safaaradda dowladda sacuudi carabiya ee ku laheeday magaalada tahraan dowladda kuweyd ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sida aadkaa saaxiibada dhow ula ah dalka sacuudi carabiya waxayna arrintani imaanaysaa xilli sidoo kale dowladda kuweyd ay sheegtay in gebi ahaanba diblomaasiyiinta ka jooga iiraan dalkaasi ay u qabatay muddo kooban in ay waddankeeda isaga baxaan kuweyt ayaa haatan waxay ku biiraysaa waddamo dhowr oo ay ka mid yihiin baxreyn iyo sidoo kale suudaan kuwaasi oo horey u qaadacay dhibaatadii ka dhalatay gubistaas dhismihii safaaradda sacuudi carabiya ee dalkaasi iiraan ka gadaal dad caraysan oo u dhashay iiraan markii ay gubeen safaaraddii sacuudiga waxaana sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya labada dal warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigu ah maxamed nuur aamiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh